Dugsiga Abu Huraire waxa uu ka mid yahay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Jowhar caasimadda Hiirshabeelle waxaana wax ka barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga ayaan wax ka weydiiyay sida ay wax u bartaan magacayga waa ismaaciil xasan nuucdii madrasada qur-aanka kariimka ayaan ku bartaa waxaa ka mid ah tartamada axkaamta iyo diinta islaamka shanta tiirka islaamka oo kale fiqul masarka hidaayata iyo tafiidka iyo inka badan baa bartaa markaan dugsiga galaa horta koo waxaan jiray shan jir waana ku cusbaa baledka oo dhan aan ku cusbaa islamarkii aa laga keenay wadanka xagta iyo sacuudiya markaan dugsiga galo waxa alif lalahay xataa ma garanaynin macalimiinta baraa beeneen allah eebbe igama qaadee macalimiinta ayaa soo barbaariyey diinta islaamka ugu soo koriyey saa axkaamta u bartayna macalinku wuxuu noo soo bandhigay qur-aan tartamo lagu galaayo tartamadaasoo haddaad ku guulayso ama kaalinta koo gelayso ataa waalmarin ku helayso waxaan rajaynayaa inaan sida macalinkii oo kaleente inaan noqdo ambara mubarac ma noqdo caruurta wax badan waana ilma ilma yar dameer iyadana aan wax baranin bay dameer wadoo iska galaan haddadaan leeyay ugu dambeysay dad oo ilma yar ah oo aniga iga yarba oo wax dhan cunug shan jil camal ah oo dameer iska wadanaya aniga alxamdulilah anigoo intii jidka wareema waabay adhigta iga soo qabtaa dugsiga keen dugsigaan wax badan ayaa ku bartay magacaygu waa nijmacin dugsiga qur-aan ayaan ka bartaa tartamona waa galnaa marka hore oo dugsiga imaana anoo yar ayaa dugsigii keena heerka aan hadda joogana macalimiintayda ay soo gaarsiis alif aan haddana qur-aanka waan dhameeyey mustaqbalkii waxaan jeenaa inaan macalin dugsiga waxaan halkaa ugu mahad celinayaa macalimiintayda iyo waalidiin dhanka kale maamulaha dugsiga Abu Huraire Maxamed Faarax ayaa dhankiisa ka warbixiyey kaalinta ay ka qaataan horumarinta xifdinta Qur'aanka Kariimka doorka aan ka qaadano waa door aad iyo aad u baaxad weyn ardaydu inta badan xiliyo ay waxay leeyihiin oo loo aqriyo kutubada axaadiista tafsiirka xiliyo loo aqriyay leeyihiin xiliyo oo waxay leeyihiin oo maadiga iyo waxyaabahaas ay bartaan xiliyo ay waxay leeyihiin oo maaragta lagu tarbiyeeyo xagga salaada iyo cibaadada masaajidka habeenkii ilaa iyo maqrib ilaa iyo cisho halkaasaa masaajidkii baa lagu baraa tacliimta salaada sidaasaa maaragta wacyigelinta macalin walbo maalinta khamiistao kale in macalin walba ardayda mas-uulka uu ka yahay inuu maaragta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo diinta barashadeeda iyo in la dadaalo ayuu macalinka ka wacyigeliyaa sidaasaa marka aan ugu qayb qaadanaa in maaragta diintii barashadeedii ee ardaydii aad iyo aad ugu dadaalaan maxaa yeelay hadba waxaan diirada saarnaa ardayda mas-uulkaan ka nahay sida ay u waxbaro lahaayeen maamulka wuxuu ku qasban yahay wuxuu mas-uulka yahay macalimiinta ardayda dhammaan ayuu mas-uulka yahay marka waxaan mar walba aan ku dadaalnaa qaabkii ardaydii macalimiintii ay maaragta tacliimta ay u kala qaadan lahaayeen culeysyada ugu horeeyo ardaygu mas-uulka aan ka nahay in maaragta waxbarashadiisa la ilaaliyo macalimiinta inay madrasadii ay soo xaadiraan inay wakhti walbo ay inta badan ay geliyaan ardayda aan diirada saarnaan dugsiyada lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ah ee ku yaala magaalada jowhar caasimadda maamulka hiirshabeelle ayaa door weyn ka qaata horumarinta diinta islaamka